dadweynaha ku nool maamul goboleedka puntland ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay usoo doortaan xubnaha golayaasha deegaanada oo tirada kasoo bixi doonta doorashada lagu qiyaasayo kumanaan qof doorashada ayaa ka dhacaysa soddon degmo oo ku yaala mudug bari sanaag iyo deegaano kale oo ka tirsan puntland marka laga reebo gobolka nugaal oo ay xarun u tahay garowe cali jaamac faarax gudoomiye ku-xigeenka guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka puntland ayaa ka warbixiyay habka ay u dhacayso doorashadan waxaa saaka sharaf weyn noo ah inaan daha furno doorashadii golayaasha deegaanka ee dowladda puntland oo ka dhacaya soddon degmo waab cusub bay noo tahay haddaannu nahay dadka reer puntland gaar ahaan haddaannu nahay guddiga doorashooyinka ee tibek waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay boqolkiiba boqol hawshii aan soo wadnay afarta sannadood oo laakiin soo bilaabatay kii inay saaka midho dhashay oo ay tahay guushii la gaadhay iyo himiladii dadweynaha qaar ka mid a dadka dhiibtay codadkooda ayaa bogaadiyey habka doorashadu u socoto magacaygu waa aadan cusmaan aadan maanta waxaa farxad ii ah inay tahay maalinkii ugu horreeyey oo kaar magacayga ku qoran aan ku codayo waxaan soo kallahay saaka aroortii waxaan soo qaatay gaariga adoonku aan ku fadhiyo aad iyo aad waxaa laii fududeeyey dadka baayaha gaarka qaba aad baa laiigu fududeeyey anigii dhammaan naafadii ila socotay aad baan waxaa baadno hawshaana loogu fududeeyey marka kaarkaa aan wato maanta ku cadeeyey anigu diyaar waxaan uahay mustaqbalka isaga inaan anoo madaxweyneha ku codeeyo aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan codkayga ka dhiibto degmada xarfo gaar ahaan xarunta dugsiga hoose dhexe ee xarfo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay